إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa mid kale oo saaxiibkiis ahaa ku dilay magaalada muqdisho waxaa magaalada galhareeri ee walaayada islaamiga galgaduud ku geeriyooday namadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqubada walaayaadka islaamiga ah ciidamada dowladda federaalka ah ee ku shaqada leh eeyaha waxbaar ah ayaa la sheegay inay xaalad adag wajahayaan islamarkaana gaareen in dumarka laga furto walaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday olole wacyigelin diineed ah kaasoo ka socda qaybo badan oo ka mida walaayaadka islaamiga ah walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa xamlo ballaaran oo dhanka ah dacwada iyo wacyigelinta ah ka fulisay degmada saakow ee walaayadaas dowladda masar ayaa beenisay inay dal kale ka iibisay madaarka caalamiga ah ee dalkaas mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ayaa go'doon gashay kadib markii waddooyinka ay biyo jareen
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dil xalay ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho askar ka wada tirsan dowladda federaalka ah oo qayilayay ayaa muran soo kala dhex galay mid ka mid ah ayaana qorigiisa la soo baxay isagoo dhowr xabadood oo baas ah madaxa uga dhuftay askari kale oo ka mid ahaa kuwii ay wada qayilayeen askarigii ayaana goobta ku dhintay halka midkii kale ee waxdilan ah ay xireen ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka dhacdooyinka nuucan ah ayaa ku badan ciidamada dowladda federaalka dhexdooda waxaa magaalada galhareeri ee walaayada islaamiga ah galgaduud ku geeriyooday namadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqubada walaayada cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya allaha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ku geeriyooday nabadoon cabdikariin muuse caasir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga nabadoonka ayaa xanuun saacado kooban hayee kadib u geeriyooday siday eheladiisa noo xaqiijiyeen aaska iyo janaasadiisana waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada mid ka mid ah wiilasha uu dhalay naqiib cabdikariin muuse casir ayaa si kooban uga hadlay gelida aabbihiisa adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo Ee, aabbaheena qabrigiisa ku jiraa qofkii wax ku sheeganaya oo xuquuq ku sheeganaya ee magaalada joogta inay soo wargelina soo wargeliyaan aan diyaar u nahay waa joogayna in saddex beriya insha allahu tacaala marka ilaahina waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasixiyo aniga da'da aan jiro waaga dhib aabbay kuma aanan maqal qof sheeg ku sheegtana weli ma aanan maqal ilaahay waxaan u rajaynayaa ashyaa ku socotee in ilaahay u fududeeyo oo ilaahay u sakhiro oo ilaahay subxaana watacaala oo u fududeeyo ilaahay u sakhiro adduunyada ilaahay kuma dhimin ilaa ilaahay aqira ku dhimin taasaan ilaahay ka rajaynaya dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa hal mar inaa wada tiraadin cabdimuuse allah iska cafiyo adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo haddaba bulshadu ku dhaqan galhareeri ayaa ka tacsiiyey geerida naabadoonka sidoo kale waxgaradka ayaa dhankooda ka hadlay geeridiisa kuwaasu ay ka mid yihiin nabadoon cabdiweli iyo nabadoon cabdinuur sheekh بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Ee, halkan waxaan uga tacsiyeynayaa warka ugu horeyda walaalkeen cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday degmada galhareeri ilaahay horta subxaanahu watacaala awalan ha u naxariisto ahalkii uu ka tegana ilaahay samir ka siiyo dhammaanna annaga dhan ilaahay subxaanahu watacaala sabir ha naga siiyo runtii annaga waxaan ku malaynaynaa walaalkeen sheekh cabdikariin in khayr badan ayaan annaga ku naqaanaa waxaana u rajayaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu waafajiyo uu ka mid dhigo dadka jannatulfirduus alaclaa lagu martiqaado inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun walaalkayna cabdikariin muuse sabri iyo iimaan allah naga siiyo dadka dhan oo muslimiintaana sabri iyo iimaan allah ka siiyo waa uga tacsiyeynaynaa owlaadiisaan uga tacsiyeynaynaa ahalkiisaan uga tacsiyeynaynaa odayaasha ay isla soo shaqay jireen aan uga tacsiyeynaynaa waaligiisa ayaan uga tacsiyeynaynaa noqobada gobolka banaadir ayuu ka mid ahaa isagana waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ha siiyo sheekh cabdulkariim runtii annagu waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragtay ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa dadka ay saaxiibada ahaayeen waxaa ka mid ahaa abwaantaaku macalin ciise bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu aleyh wasalam ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay walaalkeenna cabdikariin sheekh cabdikariin muuse casir caleyhi raxma raaximiin ilaahay baa oofsaday isagaana ol adduunka keenay xoogaa adiga camri dhilana ilaahay wuu soo siiyey camrigiisana ilaahay waa u barakeeyey weliba aad iyo aad u mataqaanaa ugu dhowrsanay inta aqoon ahaa oon leeyahay wakhtiga hadda igu arag dambaysay oo aan isheege intaana sagootin horteer muddo hadda lix bilooda tafsiir ayaan iskula jirnay masjid uu sugu uu ka ahay ii sheege imaam ka ahay ii sheeg ayaan tafsiir nooga soco jiriyey anagoo jamaaco badana asigaa mataqaana ahaa noo saldhigahay cabdikariin muuse caasir wuxuu taariikh u leeyahay halganka ka socda soomaaliya isagoo ka soo qayb galay dagaaladii xabashida lagula galay muqdisho sanadkii labada kun iyo toddobada ilaa iyo labada kun iyo sagaalkii nabadoonka ayaa caan ku ahaa samafalka iyo dhiirigelinta bulshada si ay iskaga dhiciyaan shisheeyaha sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dadkii maxaakiimta islaamiga ah ka asaasay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka ee ku shaqada leh eeyaha waxbaar ah ayaa la sheegay inay xaalad adag wajahayaan islamarkaana gaareen heer gabdhaha laga furto faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
afhayeenka booliiska dowladda federaalka cabdifataax aadan xasan ayaa shaaca ka qaaday in xaalad takoor ah ay wajahayaan ciidamadiisa u qaabilsan eeyaha waxbaara waxa uu sheegay in askartiisa laga kaxistay xaasaskii uu dhexayay islamarkaana ay diiriyeen eheladooda tallaabadaas ayuu sheegay in loo sababeeyey howsha ay ku jiraan oo ah mid liidata islamarkaana aysan dadku raali ka ahayn isagoona sheegay in haddii ay eeyaha soo badiyaan aysan haysan cid u tababaran waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya oo lagu midabta kooraa qaarkood ay goob fagaara ah naagihii ay qabeen looga furtay oo la yidhi nin ay wadaa gabadhayna ma qabaayo soomaa ee naftiisa huray ogolaaday inuu eyga luuqadiisa barto la tababarto dareenkiisa barto tilmaamihiisa barto ogolaaday gabadhii looga furtay hooyadii lagu ay ku midabtakoorayso aabihii ku midabtakoorayso ninkii ogolaaday ee maanta magaalada muqdisho dhexdeeda jagboonjiyada waaweynna laga soo gala hadda eeya jooga laakiin eeyihii haddii lasoo badiyo walaalkeeyo waxaa meesha taalla yaa soomaali ee lagu qanci karaa in eeyan loo tababaro dowladda federaalk ayaa isticmaashay eeyaha iyadoo ganacsatada magaalada muqdisho ay ka soo cawdeen eeyahaasi wax lagu baaro wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday olole wacyigelin diineed ah kaasoo ka socda qeybo badan oo ka mid a walaayaadka islaamiga ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
xamle dacwadeed loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayay wilaayada islaamiga ah ee baay ku dhawaaqday taasi oo uu hadafkeedu yahay in ay gaarto islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada dhaca wilaayada islaamiga ah ee baay olole dacwadeedkan oo taabagalkeeda ay soo amartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka bilaaban doona wilaayada islaamiga ah ee baay taasi oo uu shicaarkeedu yahay kulligiin mas-uuliyad ayaa idin saaran mas-uuliyaddana waa liidin weydiin doonaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abujacfar ayaa xamladan ku dhawaaqay isagoona sheegay in ay ka hirgeli doonto dhammaan wilaayada uu mas-uulka ka yahay dadweynaha muslimiinta ah ayuuna ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan fursadan dahabiga ah ayna ka cabbaan ceelcilmiyeedkan burqanaayo walaayada islaamiga ah ee baay waxay ku dhawaaqaysaa wargelinaysaa dhammaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayada gudaheeda in walaayada ay ballaabi doonto xamlo dacwi ah xamladaas magaceedii waxaa la yidhaahdaa irshaadu al ummati ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ku jiray saxiixeenka si guud ahaaneed xamladaasi waa min baabi qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara iyo aayaddii kale waxarudi lmu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu marka sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tilmaamay jawaanibta ay sida gaarka ahi diiradda u saari doonta xamladan iyo mowduucyadeeda ra'iisiga ah waxa uuna sheegay xamladan in ay ka hanaqaadi doonto dhammaan dhulka wilaayada baay inta badan laba jih ayay beegsan doontaa laba mowduuc ayay beegsan doontaa mowduuca taxriidka ah oo ummadda in lagu guubaabiyo lagu dhiirageliyo iska daficinta iyo iska dhicinta cadowga kusoo duulay iyo mowduuca labaad oo ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo asagana muxuu ahaa dadka muslimiinta ee ku nool walaayada gudaheedii in muxuu ahaa gacanta la qabto wixii xumaa ay ku jiraan samahana lagu tartarsiiyo lagu booriyo lagu dhiirageliyo labadaa dhinac ayay tarkaysiin doontaa mawaadiic labadaa qeyb hoos imaanayo oo dhowr ah ayaa insha allahu tacaala lagu qaadan doonaa haddii laa yidhaahdo xamladaani waxaan rabnaa inay ka hargasho dhammaan walaayada muxaafadaadkeedii kala duwan dhammaantoodii iyo tuulooyinka iyo dhammaan baadiyaha iyo dhulka beeraha ah dhulka miya ah dhulka fog iyo dhulka dhow intaba si kastaba ha ahaatee xamle dacwadeedkan la magac baxday irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa ka hana qaaday wilaayaad dhowr ah oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sida wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo wilaayada jubbada dhexe waxaana ka faa'iidaysanaya had iyo jeer bulshada muslimka ah ee u hamuun qabo in ay kor u qaadaan aqoontooda diineed ayna kobciyaan garaadkooda walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xamlo ballaaran oo dhanka dacwada iyo wacyigelinta ah ka fulisay degmada saakow ee walaayadaas warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
guddiga xamlada dacwiga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee ay maalmahan ku sugnaa degmada saakow kulamadooda ugu dambeeyey waxa ay la kulmeen macalimiinta waalidiinta haweenka ardayda iyo muruqmaalka degmada saakow guddiga kulankoodii hore waxa ay la yeesheen macalimiinta kulankaas oo looga hadlay kaalinta macalinka uu ku leeyahay xamlada kulanka labaad ee guddiga xamlada waxa uu la yeeshay waalidiinta ardayda dhigata madaariista qur-aanka iyo macadyada kulankaas oo inta badan diiradda lagu saaray akhlaaqda ardayga iyo in lala socdo heerka waxbarashadiisa waalidiinta soo xaadirtay madasha iyaguna waxaa loo faahfaahiyey ujeedka xamladan iyo kaalintooda waalid waxaan laga rabaa waalidiin haddii aan nahay sideed sideeddaa qodob waalidiinta wilaayada waalidiinta muxaafadada ku nool sideeddaa qodob insha allahu tacaala si wanaagsan aan u dhegaysano aan la socon wax annagana anfacayo ilmahanana anfacayo waayo kow waxaan laga rabaa haddii waalid aan nahay in ay la socdaan tarbiyada carruurtooda kana ilaalino wax walbo oo wax u dhimaya anshaxa iyo akhlaaqda islaamka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ilmaha adigaa dhashay marka aad subixii u soo labisto gurigay ka soo baxayaan waxay la tacaamulayaan bulshada inteeda kale waxay arkaan jidkaay marayeen waxaa laga yaabaa suuq inay dhex maraan oo dugsi ay aadayaan waddada intay socdaan waxaa laga yaaba waxyaaba xuxun inay iska arkaan wax walbo ay arkaan waa maxay way duubayaan soo ma way qabanayaan soo ma way saamaynayaan way la baxayaan dugsi bay tegayaan dugsi macallin baa joogo intaas oo ilma oo kala xaafada kala mataqaanaa yacni oo kala kala dhaqana ayaa meesha joogo way la tacaamulayaan kullu haadaa waxaa lagaa rabaa yani ilmahaaga cidda wax ka qaadana inaad ka warqabto kulankaasi lagu soo jamciyey waalidiinta caruurta dhaleen rag iyo dumar waxaa isna madashaasi ka hadlay naqiibka guud wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaq biyey malaaq axmed tarbiyadda ilmaha marka ugu horreyso waa xaafadda markaad xaafadda kusoo tarbiyaysaan ilmihii oo akhlaaq wanaagsan leh nadaafadoodii hoggaansan wax waliba hadday macallin ku yimaadaan macallinkana kuma dhibtoon doono marka waxaan leeyahay waalidiintii ilmaha aad dhasheen mas-uuliyadda idinka raba qodobadaad idinku dul akhriyey ee sideed ahay waxaan rabaa inaad ka soo baxdaan haddii aad qodobadaad ka soo baxdaan ilmihii way fiicnaanayaan ilmaha hadday fiicnaadaanna aqoontii iyaa fiicnaanayso marka dacwada qaybta aad kaga aadantihiin haddaad tihiin waalidiintii waa qaybtaas hadday ahaan nadaafadii hadday ahaan leed ka warqabkii macalinka hadday ahaan leed in telefoon laga eliyo hadday ahaan leed ee, magaalada meelaha ay marayaan hadday ahaan leed saaxiibka ay la socdaan hadday ahaan leed heerka aqoontooda ay joogto waa waxyaabaha waajib ku ah waalidka xamladii uu ku dhawaaqay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo lagu soo gabagabeeyey dacwo shaarac ah oo lagu qabtay fagaaraha weyn ee degmada kaas oo ay ka soo qayb galeen boqolaal muslimiinta ku dhaqan degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladda masar ayaa beenisay inay dal kale ka iibisay madaarka caalamiga ah ee dalkaas maxamed sheekh cali ayaa ka warramayaa war ka soo baxay xukuumadda qaahir ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan tahay warar kale isla dhex maraya ee sheegaya in dowladu iibisay madaarka caalamiga ah ee dalkaas wasiirka duulista hawada ee dalka masar oo la hadlay saxaafadda ayaa wax kama jiraan iyo been abuur ku tilmaamay warkaas isagoona sheegay inaysan jirin dan lagu iibiyo madaarka waxa uu maamulka majaraha u hayo cabdulfataax xasiisi sheegay in ay maamulka madaarka ku reejiyeen hay-ad madax bannaan oo gaar loo leeyahay wasiirka wasaaradda duulista masar ayaa ku tilmaamay warkaasi kuwa been abuura islamarkaana aanay waxba ka jirin in la qorshaynayo iibista gegidda diyaaradaha ee dalka masar golaha wasiirada xukuumadda qaahira waxay dhanka kale xuseen in la ballaarinayo duulimaadyadii ereboodka islamarkaana kor loo qaadayo dhinacyada ay ka mid yihiin amniga iyo masaaxada garoonka dhacdadan ayaa kusoo aadaysa xilli xasilooni dari siyaasadeed ay wajahayso mandiqada loogu yeero bariga dhexe horey dowladaha imaaraadka carabta iyo aali sacuud ayaa u ogolaaday in diyaaradaha maamulka yahuudda ay imaan karaan madaarada ku yaala dalalkooda reer galbeedka ugu horeeya oo maraykanka ayaa dagaal adag kula jira shacabka falastiin iyo xoogaga iska caabinta ee isticmaalaya madaarada diyaaradeed ee dalalka carabta xukuumadahan carabta ee dabadhilifka ayaa sandareerto yar ka qaata dowladaha reer galbeedka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ayaa go-doon gashay kadib markay waddooyinka biyo jareen mubaarag cumar ayaa ka warramayaa dadka ku dhaqan xaafadda maxamed muuge oo ka tirsan magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay in isku socodkii dadka iyo gaadiidka uu hakad geliyey biyo mareen ku yaala xaafadda waxayna sheegay in uu biyuhu kusoo rogay waddada taasoo keentay in ay waddada isticmaali waayaan dadka iyo gaadiidka sidoo kale bulshada xaafaddan ayaa tilmaamay in xilli roobaad weliba ay noqoto sidan oo kale maamulka la baxay somalilan aynan waxba ka qaban dhibaatadaasi sida ay sheegeen dadka deegaanka marka laga yimaado cabashadan waxay kaloo sheegay in xaafaddu aysan weli soo gaarin adeegyada asaasiga u ah nolosha dadka waa xaafadihii la aasaasay labadii kun iyo kowdii ay ku samaysay inay biyo fadhiistaan taasi waxay sababtay isu socodkii gaadiidka iyo dadku inay hakad galaan waxa weeye halkani waa warshadii kabidda ama xeryihii soodaanta iyo kabidda dhawaa waxaa la sheegay in ay ka wareegtay gacanta dowladdu ay ku wareegtay dad ganacsataa ilaa haddana waxyaabihii asaasiga ah xaafaddani may soo gaarin hadday tahay qaybtii degmada iyo hadday tahay qaybtii dowladda hoose iyo hadday tahay qaybtii dowladda dhexe ee wasaaradda howlaha guud ay ku lahayd iyo jidadka waxa weeye halkan sida muuqaallada idinka muuqata waxaa ka muuqda waxa weeye laag waddadunoo aad bay u googo'day dhaweyuhu ma maro bas baa mara baska iminka wuxuu ku dhowyay inuu go'o maadaama biyihii ay ballaadheen maamulka gooni ugoosadka ah ee la baxay somalilan ayaa marar badan bulshada ku nool goobaha uu ka taliya cabasho xoogan ka muujiyey iyagoona maalin walba miidiya la hortaagan cabashooyin kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa